maxamed ciise aad baad umahadsan tahay ciidamada maamulka saanad yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay marinka khaze ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacabreyd ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan meelaha ay ciidanka yuhuudda duqeymaha ka fuliyeen saacadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah xarunta kooxda gurmadka degdega ay ku leeyihiin xaafadda daraje dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku baxay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka halkee dhaaci kala duwan soo gaadheen kuwa kalaadu fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqilmidaa lamid ay ka geysteen magaalada rafax ee dhacdo koonfurta marinka khaza waxaana ku sheeday duqintaasi bahalnimada ah dad badan oo shacab barakacyaal ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kale dhanka kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar aad u xoogan ku qaadeen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ka koobnaa ilaa iyo labiiyo toban canaasir kuwaasoo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaala galbeedka magaalada beyt xanuun weerarkani oo kublowday qarxyo waaweyn ayaana waxaa khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax ka dhacay warshad lagu farsameeyey warxaa qarxa oo ku tala dalka turkiga labiyo toban qof ayaa ku dhimatay halka afar ruuxnay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay warshad lagu farsameeyey walxaa qarxa oo ku taala waqooyi galbeed dalka turkiga wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay bilaabeen baaritaano la xidhiidha dhacdadaasi guddoomiyaha gobolka uu ka dhacay qaraxa ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in qaraxani uu dhacay siddeedii iyo bar subaxnimo uuna ka dhashay cilad farsamo isagoona xaqiijiyey dhaawaca afar ruux warshada uu qaraxa ka dhaca ayaan ahayd mid lagu farsameeya rasaasta iyo walxaa qarxa oo ay adeegsadaan ciidamada amniga muuqalo laga soo duubay goobta ayaana waxaa laga dheehan karaa holacii qiic ka baxaya warshadda kadib markii uu ka dhacay qaraxa soddon sargaal oo ka mid ah saraakiishii nidaamkii bashaar al asad ayaa lagu xidhay dalka lubnaan wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysay lawadhado lubnaaniyiin ayaa sheegtay in waxaa loogu yeeray booliiska caalamiga ee interbolka ay ku amreen xukuumadda lubnaan inay soo xidhaan agaasimiyi hore sirdoonka ciidamada cirka ee suuriya jamiil al xusein arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli ay soo shaacbaxday in maamulka lubnaan ay xidheen soddon sargaal oo ka tirsanaa xukuumaddii bashaar al asad ee xukunka laga tuuray siddeedda bishan disembar saraakiishan ayaana dhuumaaleysi ku soo galay dalka lubnaan balse waxaa gacanta ku soo dhigay laamaha ammaanka ee dalkaasi kadib markii uu dhacay nidaamkii mujrimka ahay bashaar al asad waxaa firxaday dhammaan mujrimiintii nidaamkiisa ka tirsanaa iyagoona hadda naftooda ulaagob bay ku aaminaan wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan ayaa buuqanaya waddanka shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabaan ayaa wuxuu maalinta beriyaa booqasho ku tegi doonaa magaalada caasimadda waa dalka shiinaha ee beijin si halkaasi ugala kulma dhiiggiisa shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan ayaa wuxuu maanta oo talaadaha sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee jabaan ayaa wuxuu maanta oo talaadaha sheegay in xidhiidhka ka dhexeeya labada xukuumadood ee dokiyo iyo beijin uu yahay mid aad u wanaagsan wasiirkan oo markiisii ugu horeysay booqanayo shiinaha tan iyo markii uu yimaadiyey xafiiska ayaa wuxuu sheegay inay dusha ka saaran tahay nabadgelyada iyo xasiloonnida labada waddan wararka qaar ayaa waxay sheegayeen arrimaha ugu muhiimsan ee ka dhexeeya labadan waddan uu yahay mid ganacsi talaadadii maanta ayaana shir jarayd oo uu qabtay afhayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaana wuxuu ku sheegay in diyaaray u yihiin wada shaqaynta dowladda jabaan markab lagaleeya dalka ruushka ayaa ku degtay badda militarianiyanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa waxay talaadadii maanta shaaca ka qaaday inuu quusay markab siday shixnado islamarkaana ku socdaalayay badda militarianiyanka gaar ahaan biyaha u dhexeeya isbaan iyo jazaa'ir wasaaradda ayaana waxay intaa ku dartay in markabkan uu quusay kadib markii uu qarax xoogan ka dhacay qolka matoorka ee markabka dhexdiisa iyadoona xusteen baadigob loogu jiro laba ka mid ah shaqaalaha ka shaqaynaya markabka halka la soo badbaadiya afar iyo toban ruux oo kale oo shaqaalaha ka mid ah safaaradda dowladda shiinaha ee sbein ayaana waxay sheegtay inay soo gudbinayso wixii tafaasiil dheeriya oo ku soo kordho xaaladda markabka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa